dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha oo inu si gaara ugu eegayno koobka adduunka ee sida xiisaha leh uga socda dalka baraaziil wadamada baraaziil iyo jarmalka ayaa ku ballansanaa kulan la filayay inuu noqdo kii ugu xiisaha badnaa ee kalkan oo ciddii badisaahay usoo gudbaysay ciyaarta kama dambaysta ee koobka adduunka kulanka ayaa gebi ahaanba noqday mid aan yeelan xiisihii loo qabay markay ciyaartu shan iyo eber noqotay iyadoo garoonka lagu jiray oo keliya labaatan iyo sagaal daqiiqo waxaana ciyaartu u muuqatay mid hal dhinac uunu socotay oo ciyaartoyda jarmalku waxay jinni banuuni ku rideen ciyaartoydii baraaziil oo garan waayey halka laga qaniinay waxayna u muuqdeen niman argagaxsan oo kala garan lah inay run tahay oo ay garoonka ku jiraan iyo inay riyo taho malaha markay soo toosaan ay ciyaari doonaan waxaase xaqiiqo ahayd inay dhab ahayd oo weliba ay dharaar cad ahayd ciyaartoyda qadka dhexe iyo kuwa difaaca ee baraaziil ayaa noqday kuwa aan hisaysan kuwa afka hore uga ciyaaraya ee weerarka ahna warkooda baddaa banuuni kasta oo jarmalku helaana waxa uu ekaa mid khatar ah oo dhalan karay nasiib ayayna lahaayeen baraaziil haddaanba shan gool ka badan lagu marin qaybtii hore ee ciyaarta qaybtii dambe waxay baraaziil soo gashay iyadoo sidii hore dhaanta wax badanse sooma kordhin waxayna ciyaartu ku dhammaatay toddoba iyo hal oo jarmalku uu baraaziil ku dubtay ciyaaryahanada toni cruz iyo shuurle ayaa min laba gool jarmalka u dhaliyey halka saddexda kale ay u saxiixeen ciyaaryahanada kale ah khadiira oo qadka dhexe iska maamushay ahaana ninkay hakin waayeen baraaziil muller oo haatan shan gool tegay iyo kalowza oo noqday ninka ugu gool dhalinta badan ciyaaraha koobka adduunka oo kaaga sii darana waxa uu ka sara maray uu rikoorkiisii jebiyey ciyaaryahan luis nazario dilima ronaldo oo ka mid ahaa boqoradii reer baraaziil ee kubadda hibada u lahaa ahaana ninkii jarmalka labada gool ka dhaliyey markii ay baraaziil koobka adduunka ka qaaday jarmalka sanadkii labada kun iyo labadii kulankii xalay goolka keliya ee baraaziil dhalisana waxaa ciyaarta oo sii dhammaanaysa ebertii cabbaar ka qornayd hal ku bedelay ciyaaryahan oscar sidaana waxa uu jarmalku haatan bannaanka ugu sugayaa ciddii soo baxda holland iyo argentina oo maanta is hirdinaya haddii holland ay badiso waxay noqonaysaa in markii ugu horraysay koobka adduunka uu dal yurubahi ku qaado ciidda qaaradda ameerika haddiise argentina badiso waxay haysataa fursad ah inay hor istaagto in koobka adduunku aanu yurub ku noqon rikoorka ameerika ee yurub ka dhanka ahna aanu jebin macallinka baraaziil scolari oo taageerayaal badani ay ku eedeynayaan guuldaradan ayaa ciyaarta kadib qirtay inay tahay maalintii ugu xumayd noloshiisa waxaa la igu xusuusan doonaa inaan ahay macallinkii looga badiyey toddoba iyo hal laakiin waxaan ogaa suurtagalnimada khatartaas markii aan qaadanayay shaqadan ayuu yidhi tababare scolari fariinta aan u dirayo dadka reer baraaziil waxa ay tahay buu yidhi fadlan ka raalli ahaada qaabkaan u ciyaarnay waan ka xumahay inaan awoodi weynay inaan ciyaarta kama dambaysta ah u soo baxno balse waxaan isku dayi doonaa buu yidhi inaan kaalinta saddexaad ku guulaysanno waxa uuna macallin skolari xusay in xitaa jarmalku aanay garanayn siday u dhacday guuldaradan balse ay jarmalku yihiin xul ay sarrayso xirfadooda ciyaareed ayna xushmaynayaan ciyaartaasi oon magaalada minneabolis ee gobolka minnesota kula daawaday taageerayaal badan oo labada dhinaca ayaa qaar ka mid ahi waxay iga warrameen dareenkooda iyo waxay u arkaan inay ugu wacnayd jarmalka in uu goolal nusdarsin ka badan kaga badiyo wadanka baraaziil magacayga waxa lahaha abdulahi faarax webi cabey waxaan taageerayaa kooxda jermany distam waxay noqon doontaa koobkii ugu horreeya qaaradda america laga qaado ee yurub la geeyo holland iyo qolada kale argentino whoever oo soo baxana insha allah sidaan brazil u galnaan u galaynaa brazil runtii sanadkan ma ahayn brazilshii aan naqiinay inkastoo rag culus ay ka maqnaayeen laakiin rag professional oo experta helay oo aan jaaniskooda ka faa'iidaysto marka they deserve to be a champions magacayga ibraahim allah ciyaarta maanta arka ciyaara macquulneena ka dhacay jarmalka banuuni aad aana u tusay baraaziil baraaziil goolashaas oo lagu dhaliyay dhaqsiya aadila ciyaarta sababta waxaa u malaynaya daafaca u qatarsanaa ka maqnaa tiago silva iyo ninkay ku tashanayeen naymara ka maqnaa ciyaarta ciyaarta finalka waxaa u malaynaya holland iyo german inay isku aadi doonaan lama saara arika laba koox oo qatar waa taas laakiin waxaa isleeyahay german annaga guusha annagaa leh magacayga saddex waxaa yidhahdaa maxamed suldaan cabdi cali sokor waxaan aad ugu faraxsanahay kooxda jarmalka inay badiso sababtaan jarmalka u taageerana waxaa weeye waxaan doonayaa ciyaar wanaag kooxda holandiiska oo soo bixi doonta saan rajaynaya insha allah iyo kooxda jamalka inay finalka yimaad si aan ciyaaraan u daawanno waayo waa- waxaan aad u rajaynayaa kooxda in awood loo sheegtay oo jarmalku awood bay sheegtay way ka awood badnaayeen waana la saadaalinayey inay ka awood badan yihiin anugu lafteeda waan qiyaasaya hadda waa nasiib bay leeyihin toban baa waan sugaya marka hadda toddoba ay noqotay saddex baa iga dhiman cabdicasiis xaaji giftiin brazil waxa- waxa keenay waxay tahay laba nin oo oo ugu umbartanta uu ahaa ninna waa dhaawacmay ninna waxa waaye re- wuxuu ka qaatay yelo saas daraaddeed ayaa brazil looga bashimoogaya brazil they were good koojkana cayaartooy badan oo oo aad u wanaagsanaa ayuu ka reebay kaaka ka mid ah ronaldino hadduu cayaartooydaas oo experience lagu soo dari lahaa maanta waxaan ma dhicin ani waxaan qabaa in brazil maanta aadda ay leedahay koojkooda magacayga liibaan maxamed cusmaan sabotarka waxaan ahaa jarmal runtii labada kooxood ee, laba kooxood oo iska awooda ma ahayn marka hore haddii koojka jarmalkuba analysku siinayay buu sheegay in brazil brazil inay yaqaadin meeshaan aysan maraynin maantana in rikoor lagu sameeyo waxa keenay waa awooddarrida ka muuqata brazil dhibaatadana waxa u keenay koojkooda oo ay maanta eersanayaan so far kole ani sabotar waxaan ahay jarmala waxaan aaminsanahay jarmal inay koob ka qaadayso waxaan u sababaynayaa een, saddex masalo masalada koowaad ilaa haddeer waa tiimka keliya oo awood muuqata oo la taaban karo keenay sababtoy tahay tiimkii gurigooda lagu dheelayay ayay waxay ku sameeyeen record marka ma u malaynayo tiim hadda la awooda ama la challengeya inuu hadda at this moment jiro taageerayaashii baraaziil ee garoonka soo camirayna iyagoo hadal gabay ilmada ka qubanaysana midabkeedu uu calankooda u ekaa ayay murugo garoonka kala tageen guusha jarmalka ayaa ah tii ugu horraysay ee baraaziil uu uga qaato koobka adduunka sidoo kale waxay ahayd markii ugu horraysay ee dalka baraaziil toddoba gool lagu dharbaaxo ciyaar ka tirsan koobka adduunka markii ugu horraysay muddo soddon iyo sagaal sano ah baraaziil dalkeeda looga badiyo iyo markii ugu horraysay ee ciyaar semifaynal ah toddoba gool lagu kala adkaado guuldaradan ayaa noqon doonta barmadow oo ku ooli doonta taariikhda ciyaarta kubadda cagta ee baraaziil oo hadda kadib si kale u qormi doonta maxamuud mascade v o a minnesota